dhismo cusub ee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda puntland oo ay isku kaaladeen dhismasha maamulka puntland iyo midooda yurub iyo madaweynaha maamulkaasi tisciid cabdulaahi deni xadago kugooy munaasabada xadagooyowka dhismaga cusub ee wasaaradda kalluumaysiga weyba ku qeyb galay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golo wakiilada puntland maxamed baari shire golayaasha dowlada puntland mas-uuliyiin ku dareerta wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda mas-uuliyiin ku dareerta midooda yurub safaarada denmark hay-ada faw maamulka degmada boosaaso maamulka gobolka bari iyo marti sharafgala madaweynaha puntland ya bogaadiyay dhismaga cusub ee wasaaradda kalluumaysiga oo muujaasa in dowlada muhiimad gaaraya sidi in la helo xaruntuun oo iyo saldhig ignagadaasa shaqooyinka la xiriira kalluumaysiga iyo kheyraadka badda puntland waynu isug mahadnagay dhammaan dhinacyadii ku qeyb qaaday dhismo wasaaradu wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda puntland cabdirasaaq cabdulaahi xagaa ya sheegay in xaruntuun la daafuriya nagada doonta xarunta ankuweyn ee wasaaradda kalluumaysiga puntland xafiiska wasaaradda kalluumaysiga ee heer kuwartarka ah puntland waxaana joogi joonaa shaqaalaha ugu badan waxaa qorshuhu ahaa inaanu ku darno oo ka gaarsiino qaybtii laabka oo dhisme halkaana iga dambeeya ah iyadana waxaa u dhiman qalabayntii qalabayntiina waxaan ka sugi doonaa euda inay naga caawinto laabka mudane madaxweyne kusoo dhawow gurigan oo hogaankaaga awoodiis aan hubinay inaynu u helno dhul brime ah oo magaalada dhexdeeda iyo dekedii iyo xeebtii iyo landsidekii kalluumaysiga ku dhow waa meel istraatiijiga howl fiicanna waa laga soo maray anka dambeyntii madaweynaha puntland siciid cabdulaahi deni yow siini dhinishay sheegay in gobolka bariya ku dareerta horumar dhiniga dowladnimada ee halka uma maanta mudna waxay muhiimadeedu ahayd in munaasabadan xarigjarka xaruntan cusub loo dhisay wasaaradda kalluumaysiga oo aan rajaynayno inay isbeddel weyn ku keeni doonto horumarka dhinaca kalluumaysiga iyo kalluunka ka khayraadkiisa ka faa'iidaysigiisa runtii waan ku faraxsanahay in xarunta wasaaraddu ay u soo dhowaato xeebta khaasatan magaalada ganacsiga ee magaalada boosaaso oo ah meesha ugu badan oo kalluunka lagana dhoofiyo uuna ku soo dhammaado jeenkiisa oo maaragta halka la ysugu keeno inay wasaaraddaasi waxaan rajaynayaa markay ay heshay dhismo ku habboon inay si wanaagsan u shaqayn doonto shaqadeeda u gudan doonto